halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waalidiinta ku nool xeryaha lagu barakacay ee magaalada cadaado ayaa ka walaacsan waxbarasho la-aan haysata carruurtooda qoysaska barakaca oo ah kuwo ku soo cayroobay abaaraha kaalmo la-aan dhanka waxbarashada iyo la-aan adeeg waxbarasho ee xeryahaas ayaa kubanaan carruur ah ka dhigtay waxbarasho la-aan lix digsi oo isku jira kuwo hoose dhexe iyo sare ayaa ku yaala magaalada cadaado dugsiyada waxaa lagu dhigtaa lacag u dhexaysa afar ilaa koob iyo toban doolar xaawo cabdulle oo ah hooyo sideed carruura ku korsata xerada kulmiye ayaa kamid ah waalidiinta ka walaacsan waxbarasho la-aanta carruurtooda ku haysato xeryaha lagu soo barakacay waxay xeradan timid sanad iyo bar ka hor markii ay kusoo xoolo beeshay abaar ka dhacday miyiga deegaanka dacdheer oo toddobaatan iyo shan kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan cadaado lix ka mid a carruurteeda oo gaaray da-da waxbarashada waxaa iskuul ka aada gabadha ugu weyn oo afar iyo toban jira taas oo waxbarashada ay ka bixiso habayarteed oo ku nool magaalada waxayna awoodaa in gabadhaas keliya ay qoyska wax u barato waxbarashada aniga qarashka ma hayaga caruurta aabahoodna wax lacag ma haysto isku midaan nahay kasoo dhamaadeen haddii maadaama aan waxba la baranaynin maxay haystay oo ilmihii aana waxbarin ka bixin karin oo aanan shaqo haysinin meelaheeda iska duwa joognaa ilmaha kalena waa iska haysanaa ilmaha kaleana nala mida dadka meesha dego qaxootiga oo dhan a nala mida anaka waa gaar oo haata anaaba gabar iisoo aadaa magaalada walays weynay igu haysaa waxbarashada waa iskiin inay tahay anaga markii hore reemiga iska ahayn waxbarashada waxbana lama qaymaysay laakiin hadda haddaan soo degnay oon carada waxbarashada ka aragnay qaynayna la yeelatay hadda waxbarashada iftiin weeye qofaan iftiin rabiga lama arko qofaan sao iftiin ujeeda mugdinaasinaaya ma jiro waxbarashaduna waa iftiin waxay sheegtay markii ay miyiga joogeen aysan qiimalo lahayn waxbarashada laakiin u fahamkoodii sidaasa isbedelay markii ay halkan yimaadeen ayna garatay in waxbarashadu ay tahay mustaqbalka ilmo kasta markay aragtay in caruurta magaalada ay waxbartaan shaqooyinka magaaladuna ay ku tiirsan tahay hadba aqoonta uu qofku leeyahay waa issumaynaya markay arkaan ilmo badan oo toddoba boqol iyo jarjar caruura waxbarasho la-aan ku akaamkaan dad badan aana degan waa issumeeyaa markay arkaan caruur buugaag sidato annaga maana geysiinay dhahaan hooye annaga maana geysiin waan helaynaa hadii lacag markaa la aangeyn waxbarashaha idhaahdaa xalwo ma haysato dhaqaale ay carruurteeda uga bixiso waxbarasho mana shaqeeyaan iyada iyo saygeeda oo waxa ay ku nool yihiin kaalmo raashin ah oo mararka qaar ay ka helaan dad eheladooda oo ku nool cadaado kubanaan carruura oo gaaray da-da waxbarashada oo ku nool xeryaha lagu barakacay magaalada cadaado ayaan haysan fursado waxbarasho sida ay raadiyo erga u sheegeen horjoogayaasha xeryahaas carruurtan waxa ay kasoo jeedaan qoysas degan saddex ero oo kale ah kulmiye daryeel iyo karaama kuwaas oo tiradoodu gaaraysa kun sideed boqol labaatan iyo lix qoys waa xoolo dhaqato abaaraha ku cawrtoobay oo labadii sano ee lasoo dhaafay kasoo barakacay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud halkan waa xerada lagu barakacay ee daryeel carruurta halkan ku nool waxaa kamid a shucayb nuur xasan oo ah wiil sagaal sano jira weligiis waxba muusan baran oo qoyskoodu waxay ahaayeen reer miyi abaartii ka hor hadda oo ay sanad iyo saddex bilood joogaan halkan ma uusan helin waxbarasho ama cid ku caawisa maadaama qoyskooda uusan awoodin inay ka bixiyaan waxbarashada maadaama uu qoyskoodu awoodin inay ka bixiyaan waxbarashada dugsiyada ku yaala magaalada maxaa wax u baran weysay oo iskool u aadi weysay waxbarashada maxaa ka aaminsan tahay maxay tahay dad wax baratid maxaa jeclaa lahayd mustaqbalka inaad noqotid caruurta wax barata oo iskoolada aada sidee u aragtaa ma
shucayb qoyskoodu waxay kasoo barakaceen miyiga deegaanka dacdheer oo toddobaatan iyo shan kilomitir waqooyi galbeed ka xigta magaalada cadaado una dhow xadka soomaaliya etoobiya markii uu miyiga joogay wuxuu raaci jiray xoolaha laakiin hadda wax ma qabto waxna ma barto waxa uuna la cayaaraa carruurta kale ee xeryaha ay wada degan yihiin boqol iyo lixdan neef oo ariyah iyo laba awr ay ku dhaqan jireen miyiga waxa ay dhammaan ku la-deen abaartii oo saddex sano ka jirtay miyigoodi nolosha qoyskooda hadda waxay ku tiirsan tahay shaqooyin dhagax jebis iyo qodis musqulaha oo mararka qaar uu shucayb aabihiis nuur xasan kasoo qabto magaalada shaqadaas oo aan joogto ahayn maalinta uu helo waxaa kasoo gasha ugu badnaan saddex doolar oo u goysa raashin halgelin ay karsadaan qoyska waxa uu sheegay in waxbarasho la-aanta caruurta ay welwel ku hayso cabdifitaax cabdulaahi ayaa kamid a waalidiinta barakac ah ee ka welwelsan waxbarasho la-aanta haysata caruurtooda barakac ah waa aabe koo iyo toban caruura kula jira xerada karaamo ee magaalada cadaado toddoba ka tirsan caruurtiisa oo gaaray da-da waxbarashada ayaan waxba baran dhaqaal la-aan haysata iyo xerada uu ku nool yahay oo aan lahayn xarun waxbarasho oo bilaash dartood xeradan barakaca ah waxay yimaadeen horaantii sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka caruurtiisana weligood fursad waxbarasho maysan helin xataa markii ay joogeen miyiga ay xoolaha ku dhaqan jireen
mar walba waxay tara war carruurta xagee waxbarasho iga raadinaa aniga markasta la kulma carruurta waxbarasho iyo xagee waxbarashaayo hadii la arko diinku misaana ku dhamaysan doonaa sabrigu misaana ku nimi doonaa markastaas weydiin haddii ay sii ahaadaan marka dadka meelaha ay aadaan isbaaro iyo maarata iyaalka faktiga meelaha ay aadaan ku hallaabaan inay iga aadaan ka baqaya walahi aqoontu horta waa iftiin la-aan anigana waxaan la jeclaa laha inay wax ii bartaan maaragta dhiirigeel iga soo baxaan haddeetaa markay waxbarasho la-aanta xaafadda iska joogaan haliga cabdifitaax waxa uu xusay in welwel ku haysta mustaqbalka caruurtiisa haddii ay waxbarasho la-aan sii ahaadaan isagoo ku jira xaaladan barakaca cid caawisana uusan helin wuxuu intaas ku daray inuu wakhti badan ku bixiyo ka warhaynta caruurtiisa halka wakhtiga qaarna uu fursado xamaala u doonto suuqyada magaalada cadaado si uu biilka reerka usoo helo maalintii uu fursad xamaal helo waxa uu helaa ugu badnaan saddex doolar oo u dhiganta sagaashan kun oo shilin soomaali ah lacagtaasi waxay qoyska bariis bur iyo sonkor min hal kiilo ah saliid iidaana iyo caleenshaah ay ku karsadaan laakiin maalmaha uu shaqada waaye ayuu xusay inuu dukaamo ay macaamiil yihiin kasoo daynsadaan raashinka baadiyaha biyo guduud oo waqooyi galbeed ka xigta cadaado ayuu ku dhaqan jiray lixdan neef oo ari ah abaaraha deegaankiisu ku haysay labadii sano wuxuu ku waayay konton iyo afar neef lix neef oo usoo badbaada ayuu hadda ku dhaqaalaystaa xerada barakaca ee ku nool yahay axmed cabdi cismaan oo ah bara jaamacadeed oo jooga cadaado ayaa sheegay in mustaqbal aan wanaagsanayn ay jiilka caruurtaasi ku hogaamin karto waxbarasho la-aan waxa uu sheegay inay halis ku yihiin inay ka mid noqdaan kooxaha amni darada ama khatarta kale oo naftooda ay ku dhici karaan waa dareemi karnaa amal intaas la-eg ilmo ah oo waxbarashadii gaaray oo haddana aan helin in ay yani ka faa'iidaystaan ama ay helaan fursad waxbarasho dhibaato badan ay runtii leedahay ilmahaasi runtii waxay vulnerable u yihiin ama ay macnaha u nugul yihiin inay ku dhaqaaqaan wax kasta oo dhibaato ah oo ugu horeyso maxay ahayd aane inay qayb ka noqdaan amni darada hadda ku jirta ee dalka soomaaliya markay soo hara qaadaanba sababtoo ah waxaan ognahay gobolada dhexe waxaa ku badan violencega iyo waxyaalaha isku dhacyada ah marka kuwa ciyaalkaas si fudud uga qayb qaadan karaan haddii ay kusii dayaan xaaladaas markay soo xoogeystaan hana qaadan ba inay qayb ka noqdaan amni darada ka jirta ee intay tahay dalka gaar ahaan meesha ay ku nool yihiin sidoo kaleeto waxay u nugul yihiin inay ku dhaqaaqaan maxay hataan inay noloshooda noloshooda ku maareeyaan siyaabo qaldan oo maxay hataan aan sax ahayn noloshooda ku maareeyaan sidoo kaleeto waxay unugul yihiin maaragtay in ay maxay hataane ay migration sameeyaan ama ay maxay hataane u hayaamaan meelaha maaragtay dalal kaleeto sidoo kale waxay unugul yihiin in lagu shaqaysto waxyaabaha la yidhahdo job labor oo meelaha ay ayagoo yaryar ay shaqo bilaabaan oo maxay hataane meeshaasna ay xuquuqdoodii iyo u tunto taasoo keeni karta maxay taane cunug yar oo lagu shaqaysanayo in wax wuxuu weyn karaa xuquuqu leeyahay sababtoo ayagoon ognahay ilmaha yarkaa inay shaqo bilaabaan sax ahayn haddana markay shaqo bilaabaan wixii ay ku shaqaynayeen mushaar yar ay wax ku shaqaynayaan marka qaar waxaa dhici karta in loo jiido lacagtooda meesha marka xuquuqdooda ku dayacmaysa marka dhibaatada ugu daran waxay tahay oo deegaanka ay ku kuyaalan karaan haddaan ku laabkooda midda koowaad oo amni darrada inay qayb ka noqdaan waayo soomaaliya waxaan ognahay insecurity heerka u gaarsiisan yahay waxaana arrintaas qayb ka ah ayaa la dhihi karaa maxay taane
wuxuu tilmaamay inuu xalku yahay in caruurtaasi loo helo fursado ay wax ku bartaan si loo badbaadiyo mustaqbalkooda xaalkaasina uu yahay mid si wada jir ah loogu baahan yahay inuu raadiyaan dowladda federaalka hay-adaha gargaarka iyo ururada bulshada rayidka maxamed cabdulaahi redio ergo cadaado
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada